weli waxaad degeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haysaa sahre cabdi axmed
bisha abriil ee fooda nagu soo haysa waxay labaatan sano u buuxsamaysaa sannad guuradii labaatanaad markii shirkii ugu horreeyey ee dib u heshiisiina loogu qabtay soomaalida magaalada carta ee dalka jabuuti wakhtigaasi laga soo bilaabo ilaa maanta hoggaanka dhaqanka waxa ay door weyn ka ciyaareen kaabiyada siyaasadda iyo sidoo kaleto isu keenidda bulshada ayagoo soo xulay xildhibaanadii baarlamanka ee muddooyinkaasi isbedbeddelka dowladihii ku-meel gaarka ee soomaaliya ka soo jiray iyo sidoo kaleto ergooyinkii shirarka ka qaybgalayay intaba waxaa duqowda dhaqanka soomaaliya ay haddana udubdhaxaad u ahaayeen dhaqanka iyo dib u heshiisiinta laakiinse sidaasi oy tahay waayadan waxa ay ku soo badanayaan arrimaha siyaasadda oo xataa la maqlo wakhtiyada qaarkood ayaga oo qayb ka ah amaba hormuud u noqda hogaamiyaasha dhaqanka abaabulka shirarka qabiiladooda ma la joogaa haddaba xilligii dhaqanka iyo siyaasadda la kala saari lahaa waa qodobka aynu ku eegayno barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaa marti iigu ah oo aan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa caaqil xasan cilmi yaxye ku soo dhowow caaqil barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaa kaala qayb qaadan doona sidoo kale ayagana aan soo dhoweynayaa dhegaystayaasha ku jira qadadka meelo kala gedisan waa dhowahay waa dhowaha waa hagaag haddaan bal ku weydiiyo waxaa jirta in dhaqanka soomaaliya muddadii ee dalka uu burbursanaayo dhan ay ahaayeen tiir dhaxaadka loo noqdo ee siyaasadda hadday noqoto soo xulis xildhibaano baarlamaan hadday noqoto keenid ergo hadday noqoto dhismo maamul goboleedyo oo waayadan dambe nakusoo biray dalkao federaalka markuu noqday ah marka dad badan hadda waxay ku doodayaan waxaa la joogaa xilligii siyaasadda iyo la kala saari lahaa dhaqanka sidaasi ma kuula muuqataa barnaamijka haddaan su-aashiis kugu bilaabo iilama muuqato waxay iila muuqataa dhaqanka iyo siyaasadu wax badanna waa ku kala bedelayeen wax badanna waa isku xarjiidahayeen haddii hadda la yidhaahdo dhaqanka ha laga tago siyaasada hoos aadana ayaduna meeshii kasto dhaqankiina rag laga gudbay noqonahayaano dawo laga heli maayo waa gartay dad badan siday ku doodayaan dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro laba dhinacoo kala duwan ay noqdaan ayay leeyihiin marka taasi dhinac kale ma u aragtaa oo in la kala sooco wixii aysu isku darmin hay anigu ma arki anigu waxaan qabaa dhaqanka iyo siyaasadda waxay israaci karaa in laysku wado waxaan ku soobaynayaa si sahlan waaye haddii xildhibaan la xilay dhaqanaa soo xilay haddii dhibdhacay dhaqanaa aadi haddii meel wax ka jiraan dhaqanaa aadi haddii qabiil loo baahdo dhaqana aadi waxaan ku soobaynayaa tallaabo la qaado oo aan dhaqan wadin ma shaqaynayso dhegeystaha ugu horreeyaan khadka siinaya dhegeystayaasha bal dhinacan aan u leexdo soo dhowow walaal magacaaga maxaad weydiin lahayd caaqil xasan cilmi golaha ogaadka iyo adiga baa ku salaamaya daadihiyaha barnaamijka aniga waa jibriil weeye magacaygu waxaan joogaa tunisia aan joogaa caaqilka waxaan weydiinayaa maxay ahayd barnaamijka uu ku saabsan yahay xilligii lakala saari lahaa ma ma tahay ma ku haboon tahay siyaasadda iyo dhaqanka waxaan ogsoonahay siyaasadda iyo dhaqanku hadda inay isku milan yihiin xilligan aan ahaa soomaaliya waxaan u aaminsanahay aniga fikirkayga iyo maxay ahayd aragtiyadu aniga waxay tahay way tahay xilligii lakala saari lahaa maxay ahayd siyaasadda iyo dhaqanka maadaama waxyaala badan oo isbarkani ay jiraanin waxyaalaha isbarkanina si garanaysa loo kala qaado marka su-aasheedu waxay noqonaysaa aniga ka dhalinyar ahaan macnaha fikirkeyga markaan ka hadlo waxa weeye caaqil maanay ahayn maanay ku haboonen xilligan in dhalinyarada anuu aan kamid ahay ama dhalinyarada maxay ahayd soomaaliyeed waxa maxay ahayd wax siyaasadda hadda danaya waa dhalinyara u badan yahay boqol kiiba toddobaatan maanay haboonen xilligii in dhalinyarada loo madax banayn lahaa siyaasadooda iyo arrimahooda gaarka ah oo aan dhaqanku faraha kala bixi lahaa maanay ahayn xilligoodii taa waxaan ku darayaa xilligan la joogo dhaqanku waxa weeyaan dhaqanku dhaqankii hore ahaan jiray waxa weeyaan waa wuxuu ahaan jiray dad maxay ahayd bulshada iyo qoyska waxyaalaha loogu talagalay oo arrimaha qoyska keliya ku taxalluqa marka inaad arrimihiini qoyskiini iyo waxyaalihiini inaad maxaahaytin ku joogtaaniin oo arrimihiinaad qoyska laydinku yimaado o laydinku ixtiraamo oo laydinkaga damayo waana hadda ku haboon waa siyaasadda aan faraha kala baxdaan intaasaan kusoo koobaya waad mahadsan tahay idinka horta waxaan u arkaa nin soomaali hadlahaya maahan waa nin tagaraadisa dhalinyaro uu dood u yahay oo afhayeen u yahay marka dood dhalinyarada afhayeen yahay soomaali hadli maayo waa meel meesha kale soomaalidu waxay ku maamaadaa reerba ow yaa kaa keliya haddii dhaqanka dadka ah oo waxgaradka ah oo taariikhda dambe iyo taariikhda dhexe iyo taariikhda hadda la joogo intaba isku saari kara haddii laga tago ee dadkiya keena meel la isugu geeyo ama dhalinyarada ninkaan ushega hayo meel la isugu geeyo ka daro dibi dhalaa imaanaysa marka adeer waxaan kuleeyahay dhalinyaraad u hadashe dhalinyaraha u hadlina soomaali u hadal soomaali meelay ku jirtaba dhaqanaa awada dhaqanaa wada dawladda dhaqanaa wada dhismaha dhaqanaa wada marka waxaan ku oran lahaa say kula ahayd waa adkeysa laakiin anigana saasay ila taha hadii alla waa tahay waayahay dhegaystaha xiga ayaan jeclaan lahaa marka inaan siiyo waad mahadsan tahay caaqil dhegaystahaasina waan filayaa inuu ku qancay saad u jawaabtay bal dhegaystaha ku-xiga aan siiya khadka ee soo dhawow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso iyo aragtidaada waa mahadsantahay saaro adiga iyo dhammaan howlwadeenada v o a iyo caaqilka martida barnaamijka ku ah aad baan u salaamaya magacaygu waa cabdiqani gees cadde waxaan kaa soo wacayaa magaala madaxda ku-meel gaarka ee jubbaland state of somalia magaalada kismaayo runtii waa muhiim in fursadan aan helo aad baan adiga iyo kaaga mahad celinayaa bahda v o a marka labaad waxaan jeclaan lahaa in aan odayga caaqilka nabadoonka ah aan su-aal weydiiyo oo ah ma u eg tahay in kaalintii odayaasha dhaqanka soomaaliyeed kaalintoodii ay gaseen ama ay ka leexdeen taasoo ay noqotay in ay ka mid noqdaan siyaasiyadii naftirkoodii halkii la rabay inay wax ka saxaan iyo kii ay noqotay inay la kala saftaan soddon sano oo burbur ah oo lagu jiro waddankii siyaasadihii isdiidanaa halkii loo baahnaa inay ka gees noqdaan oo la noqdo marjici loo noqon lahaa markii khilaafaad siyaasi ah uu yimaado ay u yeeri lahaayeen madaxda maamulada kumeel gaarka maamul maamul goboleedyada ama dawladda dhexeba ay noqon lahaayeen kuwii dhihi lahaa waxan waad ku khaldan tahay ma u eg tahay odayaasha dhaqanka ee hadda jira inay noqdeen kuwa la kala safan su-aashaydu waa middaa waxaan jeclaan lahaa in la helo odayaal ka madax banaan siyaasadda loo noqdo wixii xaalad ah ee adag waddanka inay xalliyaan inay noqdaan baanan jeclaan lahaa intaasaan jeclaan lahaa waa ta aad baad umahadsan tahay cabdiqani n dhegeystahaasi maxaad leedahay isna adoo mahadsan xasan cilmi aada aada umahadsan yahay sida xaqiiqada tahay waa runtiisoo dhaqanku waa kala lumay holana haadfraacay noqotay holana meeshii lagu ogaay ama looga baahnaay ay joogtaa hola raad haadfraac noqotay oo gacanta uhoorsantaana waa jirtaa laakiin siday u badan yihiin ma aha dhaqanku wuxuu u badan yahay saldhigiisii lagu yihiin hogaankiisii lagu yihiin hadduu boqor ahaa hadduu ugaas ahaa hadduu nabadoon ahaa hadduu caaqil ahaa wixii lagu yiqiin bay joogaan haddeer waxaa isfurfuray oo oo hadda isfurfuray meel kastoo iska furfuraan waad ka garan kartaa waxa ay kasoo qabteen waxa ay kasoo qabteen waad ka garan kartaa haddana inay wax ka qabtaana loo baahan yahay way jirtaa odayaal dhuun raaca waa ku badan yihiin odayaasha mana aha kuwii hore waa kuwa dambe oo duubka soo xirtay kuwa dambe oo duubka soo xirtay oo aan nawaykan lagu magacaabo marka shararkan isugu nimaan biraa intii aan nawaykan ahay dhinac nooga bixiya inta kalena oo wax jiraana aan wada hadasho way jiraan aan nawaykan odayaasha ha u qabanine odayaasha lagama maarmo wax laga maarmo maaha inay taliyaan inay wax ka taliyaan inay muxuu aha tallaabada wax ka qaadaan wax laga maarmo maaha waxaan isleeyahay haddii laga maarmo anigu oo laga gudbo waa reer ba-ow yaa ku lahaa aniga saasay ila tahay waa tahay caaqil dhinaca kale markii la fiiriyo saad sheegtaba odayaasha dhaqanka isbarbaryaaca dhexdooda ah in qoloba qolo ay wadato ama kooxba koox heshiis ay leeyihiin in ayaga aan la isku haleyn karin muddadii ugu dambeysay oo dhowr iyo labaatankii sana hadda lasoo dhaafay in ay u muuqdeenba odayaasha dhaqanka ama caaqil ama suldaan ama ugaas ama wabar ciddu doonaba ha ahaadee ama garaad waxay doontaba in qof inta la magacaabo dhowr qof ay isu yimaadaan way dhacaysa xataa oo lalahaa annagana ma matelo marka hanjab halkaasi idinkaga hanjab ma kaaga muuqda halkaasi ku salaysan in dhaqanki suu ahaan jira xataa tirarkii adkaa uusan ku taagnayn weli si weyn si weyn si weyn bay uga muuqdaa dhaqankii la yidhi waana soo sheegay maaha annawayka nimanka la yidhaahdo cimaamada soo xirtay waa jira mag waa laga bixi waayey anigu magaan iska baxsho yiri inta shan ku shan milyanaan baxsho yiri nin boqolkiisaana laga rabaa waa la wadi waayey waa aad jirtaa dhiskaas laakiin waxaan isleeyahay ciddii ku aadanaa oo wax la waday oo iyaga u yeerahayay oo celinahayay haddii laga wareejiyo hadday sidaan dawlad ku galaan waa la darsahan iyaga waa tahay waa hagaag waa gartay ee dhegaystayaashaan dib ugu noqonayaa inkastoon kugu soo noqon doono dhegaystaha xiga aan siiyo oo khartuum naga soo wacayo walaal soo dhowow magacaagana ku bilow aada iyo aad aan udhowahay waa idin salaami v o a iyo ogaaska qadka ku jiro magaceygu waa axmed maxamed abikar oo ku magac dheer axmed alfeyn oo joogo magaalada khartuum su-aasha aan weydiin lahayaa waxay tahay labaatan saan wada ognahay laga soo bilaabo labadii kun ilaa iyo dawladdii hadda u dambeysay waxaan ku jirnaa waxa la yidhaahdaa siyaasiyiin oday dhaqameed wax soo xulaayo iyo xildhibaan oday dhaqan soo dooranayo iyo muddo labaatan sano ah wax natiijo ahnaba laga gaarin maxaa diiday in odayaasha ay gartaan in ay ku wareejiyaan dhalinyaradii oo axzaab iyo maxaan ku dhahaye sidaas ah wax lagu wado su-aasha kaloo qaba waxay tahay laga bilaabo doorashada dambe oo soo socoto odayaasha dhaqanka ma ka fariisin doonaan oo mma iska dayin doonaan in ay siyaasadda ku dhex milmaan mise sidaanay ugu sii jirayaan oo soomaaliya mustaqbalkeeda sidaanay sii ahaanaysa
axmed waa mahadsan tahay waana aada kala saartay waxaa kaaga filan dhalinyaradu magaca dhalinyaro la yidhaah ay joogaan maaha nin tilmaameed male laakiin odayaasha nin tilmaameed ay leeyihin oo hadda waa taleefkan aniga la igu keenay waa tilmaan dhalinyarada nin tilmaameed lahayn oo isku qasan oo sidaasa haddii saaka la yidhaahdo waa idinkaas waa laga darhayaan qaba yacni hadda marka la fiiriyo dhalinyarada waa dad caafimaad qabo oo adduunyada kala fahamsan oo maxaa ku dhahay haddii laisku keeno sidii lagu heshiisiiyey way dhow dahay balse laakiin oday oo maxaan ku dhahay wadanka in badan soo wada qasay reero usoo dagaalamay wax walba ilaa iyo soddonkii sano oo ugu dambeysay sidee mustaqbalkan dhalinyarada hadda soo koraysa ama kuwa annaga naga sii dambeeyaba sidee ayaa ay mustaqbalkooda dambe ay u badbaadin karaan aada iyo aadaan umahadsan tahay aadaad umahadsan tahay runtaa waaye anigaan hadda kula hadlahayo reer baan oga u ahaa kow iyo toban bilood muddo laga joogaan istiqaala u geeyey dad dhalinyaro ah oo fudfudud oo maskax fudud oo oqoon la arrintaa loo dhiibaan yidhi kow iyo toban bilood waa isku maqan yihiin mid markii lasoo qabto amiga wuxuu kaasi rijo male wax dhig yar maaha waata dhinacan u wadna waxay tahay salaadiintu way ka qara weyn yihiin waxa dad badan ay arkayaan oo ah waxaan iska hoose oo oo laga yaaba in dad fara badan ay kor ka arkaan somalilan oo kaleeto markaad fiiriso odayaasha dhaqanka istaagay maamul ayay dhiseen adag saldhig ayuu yeeshay maamulka waa lagu kala lagu kala dambeeya puntland oo kale haddaad fiiriso sidoo kaleto salaadiinta dhaqanka ayaa badbaadiyay koonfurta markii loo fiiriyo oo dhibaatooyinkii ay kusii ragaad noqdeen soddonkii sano oo lasoo dhaafay marka waxaasoo dhan miyaysa kuu muuqanin oo kaalintiina inaad gabteen ah ma kuu muuqataa sidaas waxaa ii muuqata koonfurka somalilan waa saad u sheegtay run waaye waa badbaadiyeen waana kala badbaadiyeen welina gacantay ku haya koonfurka dawladda ka dhalata oo odayaasha dhaqanka inay xornimo siiso oo go-aankooda dhegaysato oo dhaqankooda dhegaysato ma ogola ma ay ogola intaasay kala duwan yihiin garasho laysu dheeriyaa ma aha garashada nimba waa midii ilaahay siiyey koonfurka dawlad ka dhalata intaan soo arkay hadda intii cabdiqaasim u horreeyey cabdullaahi yuusuf ku xigay shariif ku xigay xasan sheekh ku xigay farmaajo ugu dambeeyo farmaajo ugu dambeeyo waxaan u malaynayaa inta aan hadda farmaajo anigu tala siiyey oo dhaqanka inuu isku aruuriyo oo dad kale la helo aan ku shaqeeyey waxaad malayn karta maaha marka anigu waxaan leeyahay waa wanaagsan tahay dhalinyaro wax qabanaysa haddii la helayo aaday u wanaagsan tahay laakiin waxaan qabaa maalmahan iyo waayahan iyo waxa reerka haysta maanta dhalinyaro idin caawi hadii la yidhaha waa laga darcaya waa aniga idiin sheegayo kow iyo toban bilood yaa hal jifo ku maqan tahay oo midba mar dadkii lasoo qabtaa mid wa mid mid garaafaynaya marka dhib baa ka kordhaya nagu siina waa tahay يعني نوع- dhegeysta waayo waad نوع mahadsan tahay aad waad mahadsan tahay dhegeystahaas ha aad odayaasha iyo aad aa umahadsan tahay Eh, ma la dhihi karaa salaadiintan koofureed siday salaadiinada kale sida puntland iyo somaliland iyo Waa kuwa mahadsan tahay.
carruurta u yihiin, Su-aashaas- nabada u yihiin mhm su-aashaas mid u ayaga dhigantaan sidaas nabad weydiiyey uma ahano. Ay- waxa dhan oo reeraha isku diraa waa ayaga sooma la dhihi karaa khaasatan aniga waxaan ahay arday kasoo jeedo hiiraan marka la fiiriyo gobolada koofureed dhibaatada haysatana waxaa k- qayb ka ah odayaasha sababtoo ah wax dhalinyarada isku diraayo ayaga weeye waxa maanta colaadii halkaas jira ayaga weeye oo ayaga maba ka go-no in nabadda eh, macnaha goboladaas koofureed ay ka shaqeeyaan sooma la isdhihi karo waa tahay waad mahadsan tahay Adoo- waa su-aasha ugu dambeysay ee dhegeystahaasi waktiga aad noogu yar dad kalena way ku jiraan qadka haddaad usoo koobi kartid caaqil waad mahadsan tahay ha taas horta eh, waa ka xumahay in odayaasha wax la yidhaahdo raallaan ka ahay laakiin in la caayo sidaas oo kale axmed u caayo oo kale horta raalli kameyn laakiin anigu waxaan kusoo koobahayaa odayaashana nadiif ma wada aha dhalinyaraduna nadiif ma wada aha anna waysan wax ka liitaanona ma jiraan annagaa soo aragnay annagay shirarka noogu yimaadeen annagay doobab iyo cimaamada noo soo qaateen anna waykan dhalinyaro ah haddii maanta la yidhaha waxaa loo dhiibo waa laga darayaa wabillahi tawfiiq waa tahay dhegeysto kalaan khadka siinaya asna oo jooga dhinaca ee qurbaha ee dalalkan mid kamida ku nool soo dhowow walaal magacaagana ku bilow iyo halkaad joogtid dabcan een su-aashaada ama aragtidaadana magacaygu waa bashiir eh, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo eh, mudanaha eh, soomaaliya muddo dheer ayay kusoo jirtay dhibaatada ay ka dhalatay ama maaragtay salka ku haysa eh, dagaaladii sokeeye wixii ka dambeeyey waxaana muuqata in dhibaatadaasi ay sababteeda lahaayeen si walbaba dadka waaweyn oo dadka dhalinyarada ahi aysan wax badan ku lahayn marka laga reebo in ay ahaayeen gacanta dadkaasi waaweyn ay adeegsanayaan ma la dhihi karaa qarnigan labaatanaad oo loo socdo kii koo labaatanaad aan ku jirno sanadka labaatan labaatanna aan marayno waxa ay gabeen odayaasha soomaaliyeed kaalintoodii ay ku lahaayeen maadaama marka horeba iyaga lagu tuhumayay inay sabab u ahaayeen burburka iyo dhibaatada dadkaa gaartay kaalintoodii ahayd in ay dadka nabadeeyaan oo ay ka shaqeeyaan dib u heshiisiin waa ee tahay ay bashiirow isku si dheelin- gaara brogramka waxaan uga hadlaynaa oo mudulucdiisaba ay tahay dhaqanka iyo siyaasadda in la kala saaro ma tahay mise ma haboono een waayo waayadii ugu dambeysay shirar badan ayaa Dhaqanka- socday kuwo kale dhaqanka ayaa iyo jiri doono siyaasaddu Ha.
waa laba shay dhaqanka iyo siyaasaddu waa laba shay oo mid walba miisaankiisa uu leeyahay En, siyaasad marka soomaalida dib loo eego en, waxaa u siyaasad ahaa dhaqanka oo odayaasha ayaa marka horeba ay siyaasadooda xeerbeeti bay lahaayeen siyaasad kale soomaalidu ma aysan lahayn laakiin dowladihii markii ay dasheen oo soomaaliya xorriyadii qaadatay nidaamka dawliga ayaa lagu shaqaynayay oo kii odayaasha dhaqanku waa la iska dhigay En, ma xumayn oo dadku waxay fahmeen sidai ay adduunyadan kale ula janqaadi lahaayeen hase ahaatee waxaa soo laba jecleeyey dhaqankii odayaasha oo ku milmay kii siyaasadda ayna kala garan layihiin dhaqanka iyo siyaasadda dhaqanku waa waxa bulshada ama ummad u ah saldhig oo wax walba ay ku jaangoyso siyaasadna waxa weeyaan waxyaabaha caalamka lagula dhaqmayo ama dowladda maaragta marka ay ku shaqaynayso waxaa la odhan karaa dhaqankii iyo siyaasaddii ayay odayaashu kala garan layihiin waxayna gabeen toodii dhaqanka ayagoo markaa la xisaabtamaya ama doonaya in ay isku mitiriyaan dowladaha dalka soo maray ama dowladda jirta marka waxaan odhan lahaa Waa tahay.
odayaashu waxa ay gabeen kaalintoodii ayagoo markaa u u booday ama maaragtay u jaangareeyey mid siyaasadeed oo aysan shaqo ku lahayn waayahay aan sii caaqil xasan cilmi haye caaqil maxaad ugu jawaabaysaa dhegeystahaas waxaan ugu jawaabayaa aada u fiican yahay sida xaasuud tahay odayaashu wax badanna waa qabteen oo waa qurxiyeen wax badanna waa halleeyeen iyagoo qabiil ku hadlaynaya qabiil oo annaga reer hebela ku hadlaynaya waa qab laakiin aan isweydiinay odayaashu mukuwa hadda anigu meesha aan jooga joogo koonfur la yidhaahda mase waa odayaasha soomaaliya odayaasha soomaaliyeed waxay yihiin waxaan isu xirnay somalilan waxa hagaaho inay odayaal yihiin dad weynna hadda waxa ay go-aansato odayaashu inay hogaan ay go-aansato waaba soo dhiseenba puntland odayaasha ha ha odayaashay kamid yihiin marka marka meesha laga hadlayo in la isweydiiya aada u fiicnaanayo aniga waxaan qabaa odayaasha koonfurka jooga in wax u dhiman yihiin in wax laga qabto inay ubaahan yihiin in la wacyigeliyo inay ubaahan yihiin in la kala saaro inay ubaahan yihiin ma isu saa qabaa anigu taas waayo ma isu timaadaan ma yeelataan wada hadallo ma leedihiin xiriiro ma ma ka fekertaan waddanka aayihiisa adinka dhexdiina ma ka hadashaan dhaqamada in yaroo la yaqaano oo mid ahoo go-aan wada qaadan karta ma leedihiin si weyn oo waxaan ka dhaqaajin weynaana way kan dawladana walaabano nila warmasaa naga qabana ma hayno waa ma tahay hayno hadda ugu dam- haweenka kaa xilli xun u wargeeya waa tahay dawladda Annagu waa dawladda shaqeyn.
warkeeda aan iska dhigna hadda dhaqankan baan ka hadlaynaa marka adinka ayaa tiinisaad leedahayba dayacdeen oo adinka xataa hadda aan isku xirnayn ka sokow intaas waa la oran karaa ha waayahay ka sokow taas waray waa la oran karaa waa la oran karaa annagaa dayacnay waa la oran karaa haye waa yahay maxaa hadda xal ah maxaad ku talin leed ugu dambeyntii barnaamijka aan kugu soo gabagabeeyay adigaba anigu waxaan ku tali lahay anigu waxaan ku tali lahay koonfurku asagoo ku dayanayo walaalahood labada dhinac ka xig oo bartanka ay ka taagan yihiin koonfurka ha la maalgeliyo waxgaradkooda ha laysu keeno ha laysu keeno wax wax waxay u badan yihiin dad hogaan dhaban karay u badan yihiin saasaan ku tali lahay waayo labaatan sano kadib shirka carta waktigan bisha soo socotay abriil ayayba ku beegan tahay markii la bilaabay labaatan sano buuxdaa kasoo wareegatay n labaatan sano maadaama lagu soo jiray habka n siyaasadda iyo wax soo xulista soomaaliya ee dhaqanka ma isleeda hadda ha laga guuro oo qof iyo cod iyo wixii la halmaala haloo haloo wareego marka doorashada madaxtinimo oo siyaasadu qof iyo cod haddaysan helin daawoba arki mari aad baan kaaga mahadcelinaya laakiin waktigan dhaqana wala dhaqan shaqala wana la dooreyna isaga aad iyo aad ayaan caaqil kaaga mahadcelinayaa waktigaaga waad mahadsan tahay dhegeystayaal badan ayaa khadka ku jiray kana qayb galay barnaamijka waa kaaga mahadcelinaya yani waa mahadsantaha adigana isha waa aada u mahadsantii guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan waxaana marti igu ahaa caaqil xasan cilmi yaxye waxaa barnaamijka aan ku eegnay toddobaadkan in la joogo wakhtigii hoggaanka dhaqanka ay kala saari lahaayeen siyaasadda iyo dhaqanka barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay